in hay-ad u n d b somalia ufakarto kuley anugu intaan jooga ma dhexayso waxaa inoo suuro gashay in aan la kulno wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk kumil gaalka doctor cabdiweli maxamed cali aan kula kulnay hotelka ambesi caasimada dalka jabuuti waxaana ka weydiiyey ujeedada socdaalkiisa ee u yimid caasimada dalka jabuuti isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim walaa waxa weye waxaanada halkan shir ka dhacayay magaalada jabuuti oo la yidhaahdo foreign security committee iyo arrimo kale oo siyaasadeed shirkaas ayaanu imid kasoo qayb galeen wakiilka xogayaha qaramada midoobay bankimuon oo la yidhaahdo agustino mahiga iyo wakiilka auda babukur diyaara shirkaas ayaanu imid gebagabadiisii inaan ka qayb galo iyo howlo kale oo la xiriiray shaqadayda iskaashiga caalamiga dalkan jabuuti iyo iyo international communitiga nimanka donarska la yidhaahdo oo soomaaliya siiya taageerada qaybo dhan oo ka mid ah oo halkan aanu isku aragnay marka waa un howlo u badan shaqadayda iskaashiga caalamiga wasaaradda aan madaxda ka ahay shirkan aad halkan oga qayb gasheen arrimaha ammaanka ee soomaaliya bal adigoo soo koobaya bal waxyaabihii looga hadlayo waxyaabaha looga hadlay waxaa kamid ah dhib badan ba ka jir soomaaliya xagga nabadgelyada ah shirka marka waxaa ku kulmayey hay-adaha qaabilsan nabadgelyada iyo hay-adaha iyo dowladaha maalgeliya xagga amniga kamaalgeliya ka maalgeliya ayaa isugu imaanayey marka in la helo farsamo lagaga farsamo cusub oo wax lagaga qabanayo dhibka ka taagan soomaaliya xagga amniga waa shir yani marar badan dhaca hadda kii u dambeeyey wuxuu dhacay august two thousand ten laba kun iyo tobankii bishii august kankii kuxigay weeye kuwa ka dambeeya ayaa dhici doona marka mar walba in la eego caqabadaha hortaagan caqabadaha xagga nabadgelyadaha ee wadanka hortaagan in sidii wax looga qaban lahaa oo loo furdaamin lahaa ayaa laga wada hadlaya shirki jaraid aad jeedinayseen qaybaha kala duwan aad jeedinayseen waxaa kamid ahaa in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ciidamo cusub in soomaaliya loo sameeyo waxaa diidaya ciidamadii hore ee xoogga dalka soomaaliyeed in dib laysugu soo ururiyo oo la dhiso ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed walaal waxa weeye arrimahaas waa arrimo farsamo waxaana ficnaan lahaa dadka aada ugu iga faradhuudhuuban oo taliyayaasha ciidamada iyo wasiirka gaashaandhigga iyo ayaa arrimahaas ka hadli kara oo runtii iyagu sababta ay u dhicilaadahay iyo maxaa hortaagan iyo dhibtuma annaga ma dibadda waxyaabahaas oo dhan waxaa ku habboon dadka iyagu si gaara amniga u qaabilsan laakiin kolley waxa weeye guud ahaan wax la isla fahamsan yahaa jira oo ah waa la ogyahay dhibaata ka jirta ciidamo waa jiraan haddana waxaa dhici karta in aan yani dhaqdhaqaaqa ciidamadu uu sidii masalan iyo horumarkii rabay weli aysan gaarin marka taas laftigeeda waxyaabaha lagaga hadlayo ka midtaa shirarka oo ah see hore loogu socdaa meesha hadda la jooga see hore looga socon karaa maxaa hortaagan challenges maxay yihiin dowladda hortaagan iyo iyo ciidamada marka waxaasoo dhan waxyaabihii shirka laga hadlaya kamid ahayd waxyaabana waxyaaba dee publica lala qaybsan karo wey waxyaa waxyaaba gaarahoo dadka ku shaqada amniga iyo iyagu in diskaskareeyaan oo waxaa la yihahda close door sessionka oo iyagu gaar ahaan ay u falanqeeyaan ayay ahayd marka taa hadda ay weydiiso waxyaabaha oo technicalitiga iyo waxyaabaha ah maxaytan u dhici weyday maxaa halka loo samayn waayey maxaa loo samayn waayey arrimahaas dee waxa weeye dadka ugu iiga iiga faradhuudhoban oo aada ugu warqaba ayaa ficnaan lahaa inaad ka wareysataan maxaa kasoo baxay olkiina markii laga reebo shirki jaraid adinka aqoonkeed shirkii waxaa kasoo baxay communic press release baa kasoo baxay press releasekaas oo ah wixii laga hadlay waxyaabaha la rabo in waxa la isku dhacsan yahay waxa weeye dhib baa jirta nabadgelyo daraa jirta soomaaliya specially gobolada la yihahdo south centralka laisku yiraahdo marka dhibtaas jirta in la fahmo yani dhibta jirta in la fahmo iyo in la helo farsamo si looga bixi lahaa dhibtaas inta udhaxaysa hadda iyo ilaa bisha agost laba kun iyo labada oo ah waktiga ay ku eg tahay mandatka dowladda hadda jirta marka in la helo waxaa la action balan oo ah wixii la qaban lahaa bilaha soo socda ilaa bisha ogos xagga nabadgelyada inta aad xilka haysay wasaaradaada maxaa qasoomay
walaa waxa weye wasaaradda horta qorsheynta iyo xiriirka caalamiga waxa weye wasaaradaha ugu muhiimsan dalka ayay kamid tahay sababta waxa weye meesha qorsheynta wadanka laga maamulo oo dee balaninkii amnigu wuxuu ubahan yahay balanin dhaqaaluhu wuxuu ubahan yahay balanin ama wax qorsheyn waxyaabaha arrimaha sociaalka ah socialka ah oo ijtimaaciga ah waxay u baahan yihiin qorsheyn marka wasaaraddu xaas o dhan ay qabata ayay ahayd mushkiladda ka taagan wasaaradda waxa weeye capacity la-aan baa jirta oo markaan u imid shaqaalihii capacity-ga ahaa oo wax ka qaban lahaa wasaaradda ma ay jiraan marka hadda talo horeyso aan sameynaya waxa weeye in horta dib u dhis remation wax la yihahdo lagu sameeyo wasaaraddii oo dad cusub shaqaale cusub aqoon-yahan cusub yani resource cusub la geliyo la sameeyo maaragtay resource centers wasaaradda loo sameeyo databasooyinki database-kii wasaaradda dib loo soo celiyo archiveski wasaaradda la dhiso marka waxyaabo badan bay u baahan tahay wasaaraddu hadda kolley hadda iyo inta udhexaysa mandaysa waktiga uu koogyaha bisha august laba kun iyo kooiyo tobanka waxa ugu weyn oo la qabanaya waxa weeye horta dib in loo dhiso wasaaradda intaanba horta la gaarin shaqadii ay wadanka intikaa qaban horta ayaga dib in loo dhiso database-ka ee wasaaradda adigo hadda aad sheegtay miyaysan lahayn wasaaradda horey database oo maadaama soomaaliya dee qaran jira ay ahayd dee minaanan la heli jirin walaal waxa weye wadankii dhib baa ka dhacda ogtahay wadankii wixii wasaaradii xataa ma jirto wasaaradii qorsheynta iyo xilka caalamiga waa la degan yahay dad shacabaa degan waxa la yidhaahdo archives iyo databaseski wasaaraddu ay lahayd iyo documentiga wasaaraddu lahayd iyo waxaasi wadanka waa la socotaa waana laga yaaba xamar inaad joogtay ood aad muddo yar soo moogtahay waxa weye waxaasi ma jiraan waa la socotaa dhulkii waa waa la qabsaday guryihii qaar waa dumeeyeen dowladda qaarka dad baa ku jira marka wax walbaba hadda waxay ubaahan yihiin in dib loo sameeyo in dib loo dhiso in wixii way jiraan dukumentiya badan oo wasaaraddu lahayd oo meelo badan yaalla ay kamid tahay nairobi ay kamid tahay marka intaanta waxa weeye waxay u baahan tahay wasaaradda dib u dhis wax leedahay ma jirto shaqaale yar baa jooga laakiin wasaarad qorsheyn ee wadan uguma imaan meesha maadaama asaas tiri hadda waxaa jira waxa la yihahdo dejogin oo kale oo dalku uu u baahan yahay waxbaa socda marka wax aad ugu talagasheen main point oo gaaban aad ugu talagasheen sida hay-adaha ee ka howlgala ee soomaaliya ee qorshayaal a u dejiseen sida ganacsatada soomaaliyeed dalalka dibadiisa macnaha cashuuraha ku bixiya ee ganacsigooda u bedelay wax qorshayaal oo kale aada u samayseen marka bal arrimahaas okay walaal waxa weye wasaaraddu shaqo mucayan ah bay leedahay shaqada dhanka waxa weeye in wasaarad walbaaba sideed iyo tobanka wasaaradood mid waliba ay qorshaheeda balaankeeda balaankaasoo loo qaybinayo kan waktiga gaaban oo masalan hadda inta mandayka ka dhiman oo kale ilaa ogost oo kale ah qorshaha waktiga dhexe oo ah masalan hal sano laba sano waxa ay rabaan inay hirgeliyaan iyo qorshaha waktiga dheer marka marka ay wasaaraduhu soo sameeyaan in balaankaas ay soo samaysteen lagu sameeyo waxa la yidhaahdo harmonization oo ah la ururiyo oo sida ay isu gelayaan iyo sida ay isu kabayaan la eego kabacdi markaas wixii la hirgelin karo waktiga dhow waktiga dhexe iyo waktiga dheer intaa masalan dhaqaale iyo resourcekii lagu sameyn lahaa ama lagu hirgelin lahaa iyana in laga fak marka wasaaradda basicna waxa weeye in qorshahaas guud oo wadanku uu leeyahay isku xirkiisa waxa coordinationka waxa la yihahdo isku xirkiisa iyo implementationkiisa intaba ay qaybta ugu muhiimsan ay ka tahay ayna hirgeliso midda kale waxa weeye wasaaraddu qorsho keliya maan waay leedahay xiriir caalamiya weye qaybta kale oo ah wixii ah mashaariic wixii ah farsamo dhaqaale iyo farsamo iyo mucaawino oo adduunku aan la yeelanayno in wasaaradda u noqoto waxa la yidhaahdo focal point af ingris lagu yihahdo amase yani gatewayga adduunka meeshu aan kala xiriirayno heshiisyada laga gelayo caalamiga laga ratify garaynayo wixii aan gelayno o dhan masalan wasaarad kastaaba markay xiriir galayso caalami ah meesha ay soo marayso oo geedweyga u ah wadanka wey wasaaraddu marka dhanna waxa weeye planinkii wasaaraddu soo samaysanayeen harmonizationkoodii hirgelintii dhanna waxa weeye markaas dee wixii xiriirho caalamiah aan la yeelanayno adduunka meeshii laga geli lahaa wey wasaaraddu channelkii laga geli lahaa wey sababtoo ah haddii wasaarad kastaaba hayad caalami ah lama xiriiri karto marka si yani farshaha iyo wadanku u wada shaqeeyo oo u noqdo hal component oo wada socdaahay dhanka kale xiriirka caalamigana waa inuu noqdaa hal meel oo aan adduunka kala xiriirayno marka wasaaradduna shaqadaas bay iyaduna ay leedahay sidaasaaso kale waxaa jira inta badan muddooyinkii t f g amasana kumeelgaaradan ee hadda lagu sii meelgaaray u naqaano hadda dowladahan kumeelgaarka ah lagu sii meelgaaro waxaa qorshayaasheeda dejiya hay-ado ajnabi ah ama dejin jire hay-ado ajnabi ah marka wasaaraddaadu maxay kaga duwan tahay ma jirto shaqadaas ma jirto waa dhamaatay hay-ad caalami ahoo waddan u dejisa balanin ma jiro waxaa weeye dowlad kastaaba ayadaa iyadaa laga waxaa laga rabaa inay yeelato prioritigeeda ay samaysato iyadaa la rabaa qorshaheeda inay yeelato iyadaa laga laga rabaa in ay la timaado mashaariicda iyo barnaamijyada ay rabto inay hirgeliso haddii intaad aad samayn karin dowlad maahid ma garatay haddii waxaas hore u dhaceenna hadda ma dhacayse haddaan kusiiyo example saddexii wakti dhow waxaa imaanaya hay-adaha waxaa la yidhaahdo head agencies-ka hay-adaha caalamiga ah oo soomaaliya ka shaqeeya madaxdooda qaybahooda u waaweyn ayaa dhowaan imaan doona waxaa noo imaanaya waxa weeye in loo sheego annaga baraayoora sheegaya maxaa noo ah maxaa annaga muhiim noo ah maaha waxa iyagu mustaqbalka ku fakarayaan markaas annagu aan u dhiibano aan ka diskas garayno laga munaaqashoodo kabacdina sidii ay wax uga qaban lahaayeen ay ay u taageeri lahaayeen in laga wada hadlo laakiin in hay-ad u n d b somaaliya u fakerto kolley anugu intaan jooga ma dhacayso
macalin wasiir hadalka adigu aad sheegtay waa hadal aada iyo aada u muhiima laakiin marka la eego qaabka hadda adigu aada wax u doonayso iyo qaabka iyagu ay wax u doonayaan waa wax iska soo horjeeda waayo adigu waxa uu kaaga egayay two thousand eleven agosta ayuu kaaga egay qorshahaasna iyaga ayaa dejiyey mana aad ka gudbi kartid sida macnaha nagu dhaqaala ahna macnaha iyagu hadda waxa ay samaynayaan in xilligaas aan dawladda waxba loogu darin bal arrinkaas ka walaal dawladda ma loogu daraya mise loogu darimayo waa waa arrin waa waa arrin kala weeye laakiin hadda sanadkan bilowday oo sanadka cusub ah saan kuu sheegay wakti dhow ayay imaanayaan waxaan u imaanaya waxa weeye in barnaamijka dhaqaale iyo balaanka dawladdu ay leedahay in ay loo bandhigo oo ay arkaan oo ay laga munaaqashoodo sababtoo ah annana balan baan leenahay iyagu waxaa laga yaabaa inay balan ay leeyihiin la yimaadaan iyo qorsho ay leeyihiin laakiin su-aasha waxa weeye xataa haddii balan la yimaadaan ama waxyaabahan ay qabtaan inay ka qabtaan waddanka xagga dhaqaalaha xagga howlaha ee bulshada ijtimaaciga waxaa rabaa in ay qabtaan haddii wax macquula ay yihiin oo waddanku u baahan yahay aan isla aragno laakiin wax nala hadda naloo dikteergareeyo oo la yidhaahdo waxaas maahan wax kale idinku ma qabsan kartaan haddii hadda nidaam noocaasa jiri jiray hadda anaaba kuu sheegaya hadda koor fadhiya ma jiraysaan kuleeyahay barnaamij iyo qorshe dowladeed oo baahidiisa leh brioritiskeeda leh ee waxa muhiimka noo ah waxaan muhiimka noo ahayn intaba loo sheegayo unbaa lagu hawlgelayaa mooyaane waxaad banaanka looga soo fakiray oo oo iyagu ay iska samayn doonaan
ugu dambeyn hadda waxaad sheegtay in macnaha arrimaha xiriirka caalamiga iyo arrimaha qorsheynta ahaan aada usoo gaartay jabuuti iyo shirkan bench tuurisiga bal maxaa kaaga soo baxay yaad la kulantay hay-adaha caalamiga ee ka howlgala ama dalka jabuuti maya walla waa la kulnay wixii aan islahaa muhiim bay leeyihiin waa la kulanay waxaan la kulanay e u da waxaan la kulanay maraykanka waxaan la kulanay hay-ado badan oo yani ka shaqeeya kuna kana howlgala soomaaliya gaar ahaan dadkii qaabilsanaa soomaaliya dhammaantood waa joogay dowladaha joogay hay-adaha caalamigaa joogay yani gobollo masalan sida e u-da kale oo de hal yani representative uu joogay meesha oo kale waa ay joogeen marka cid kasta oo aan islahayn arrimaha soomaaliya dadka stakeholderska soomaaliya wuxun bay yani meel un bay ka soo galaan ee badanaa lagu arag maaha mar kasta inaad tiraado waxa laga ballan qaado waxa weeye waxyaaba badan in laga hadlo weeye masalan talenteska jira in laga hadlo weeye waxyaabaha hirgalla maxay u hirgalayan laga hadlo weeye wixii hadda la qaban jiray si hore aan lagu socon maaha in lagu socon weeye ee farsamo cusub iyo nidaam cusub iyo fikr cusub iyo aragti cusub in in laga wada hadlo weeye siyada mar kasta oo aad hay-ad la kulmayso ama awaddan u tagayso inaad tidhaahda maaha maxaa ballan qaado aan ka keenay moogtaa waa waa dhaqankaas in la joojiyo weeye sababta waxa weye horta haddaadan aqoonin dhibta taagan iyo farsamadii instrumentska looga bixi lahaa haddaan laga wada hadlo la isla garanin maxaa ballanqaada soo heshay yani micno badan ma subinayso marka wax badan baa ka horeya ballanqaadida waxaa ka horeeya wax badan in laisla fahmo inta aan ballanqaadi wax isla gaarinba taas ma loo qaadan karaa in shuruudo ay kugu xireen oo ah in macnaha maalgelin macnaha sidaalkii oo kale baaris lagu sameeyo macnaha muxuu ahayd hadda la sheegayo dhinaca ammaanka aad waxyaaba noocaasa heshiisya la gasho dawladda la sheegayo laisku haysto arrimo noocaas oo kalea ma jiraan maya wax aasmaan oo hadlin ma garas waxaan ka hadla waxa weeye aniga gaar ahaan ka hadla waxa weeye in wixii dhaqaa wixii farsamo ah iyo wixii balaan ah iyo baahida dawladdu ay leedahay in loo bandhigo lagawada hadlo laakiin hayde iyo shirkado iyo arrimaha aad hadda magacowday wax xabal ah oon ka yeelanay inaba la ekaasin ay jirto waxaa usoo jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed ee codkaaga dhegeysanaya ama muuqaalkaaga yaqaana meel kasta daafaha caalamka jooga iyo dawladda inteeda kale
horta soomaalida waxa weeye wax kaloo hadda aan usoo jeedinaya ma jirto waxa weye dadka soomaalida ahay wadanka dhibta ka jirta way ogyihiin mashaakil ka jira wadanka iyo labaatanka sano oo dhibta iyo kaxarka iyo shidada iyo dagaalka sokeeya iyo colaada nin walba waa ka daragsan yahay simbilo waxa anugu aan soo jeedinaya waxa weeye dadka soomaaliyeed inay midoobaan inay aragti guud oo wadannimo ay yeeshaan inay ka fakaraan wadanka si dhibta looga saari lahaa waxa weeye qof ajnabi ah iyo u n d b iyo maraykan iyo e u iyo ingiriis iyo talyaani soomaaliya runtii waxba kama qaban karo ma garatay dadku way ku caawimi karaan ilaaxad waa ku taageeri karaan waxbay kula farsamayn karaan laakiin yani itijaaha iyo aragtida iyo mowqifka adag oo siyaasadeed waa inuu ka yimaada ummadda soomaaliyeed ayagana loo baahan yahay inay gartaan dhibta ay ku jiraan in ay ayagu keliyo ay ka bixi karaan oo ayagu iska saari karaan xalka soomaalidu wuxuu ku jiraa soomaali xalka soomaalidu kuma jiro kuma jiro xal dabadeed oo mushkilad yani mushkiladan in dad dabada yani ahi ama dad ajnabi noo xaliyaan haddaan ku fakarayno labaatanka sana aan kusii jirna mooye labaatan kale ayaanu ayaanu sii jiri doonaa aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dowladda federaalka kumeel gaarka oo iigu waramayey hotel kambesi caasimada dalka jabuuti koob iyo labaatankii bishii koowaad labada kun iyo toban